جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kasta oo aad inoo maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo habeen waliba oo sabti ah hadahan oo kale aad kala socotaan warbaahinta andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga caawa sabti taariikhduna waxa ay ku beegan tahay afarta bisha labaad sanadka kun afar boqol sideed iyo afartanka hijiri qodobada barnaamijkeenna aan kusoo qaadan doono waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro isugu jira dagaallo toos ah iyo qaraxyo oo ka kala dhacay wilaayaadka dalka iyo xuduudbanaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya kulan nowci ah oo uu soo qabanqaabiyey maktabka xisbada wilaayada islaamiga ah ee bay laguna casuumay hormuudka iyo hoggaanka bulshada oo lagu qabtay degmada buulo fullaay haddaba muxuu daarnaa kulanka warbixin ayaan idinkaga haynaa maamulka ashhadalla dirirka ah ee puntland oo hakadgeliyey dhaqdhaqaaqa ganacsi ee magaalada boosaaso kadib markii lacago baad ah oo aad u badan uu kusoo rogay ganacsatada iyo badeecadaha kasoo dega dekada magaaladaasi qodobada kale ee barnaamijkeenna aan kusoo qaadan doono waxaa ka mid a kulan u dhexeeyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo beesha gaaljecel oo ka kala timid wilaayaadka islaamiga oo kusoo gebagaboobay wilaayada hiiraan qodobo muhiim ah oo lagu falanqeeyey kulan qaatay muddo shan iyo toban ah iyo bayaan kow iyo toban qodob ka kooban oo laga soo saaray iyo waraysyo aanu la yeelanay odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta mujaahidiinta barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan dhallinyaro soomaaliyeed oo lagu dilay waddanka koonfur afrika xili dalkaasi uu ka socdo kacdoon ka dhan ah soo galootiga dowladda kaafirada ah ee yugandha oo shaacisay in ciidamo taageero u ah yahuudda ay u dirayso marinka khaza dhegaystayaal qodobadaas oo faah-faahsan ayaad goordhow maqli doontaan hadduu alla idmo waa mar kale iyo barnaamijka raadraaca toddobaadka فالواشي يعادينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا waa hagaag qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijkeenna aan kusoo qaadan doono waxa uu noqonayaa ciidamo ka tirsan kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro isugu jira dagaallo toos ah iyo qaraxyo ka kala dhacay wilaayaadka dalka iyo xuduudbanaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya iyo qodobo kale oo dhowr ah waxaad ku maqli doontaan xubintii dhacdooyinka waxaan halkan ka soo jeedinayaa yaasir moxamed waad mahadsan tahay walaalka cabdiqani dhacdooyinkeenna toddobaadka waxaan caawa ku bilaabaynaa dagaal ciidamada mujaahidiintu kala hortageen ciidamo ka tirsan saliibiyiinta kenya oo ka soo gudbay xadbeenaadka u dhexeeya kenya iyo soomaaliya kuwaas oo weerar ku ahaa deegaan loo yaqaano ciise guur oo ka tirsan wilaayada gadow waxaana uu dagaal ku qabsaday intii aysan gaarin hadafkooda kaas oo ka dhacay inta u dhexaysa degmada ceelwaaq iyo deegaanka dhamase inta la xaqiijiyey waxaa saliibiyiinta weerarkan looga dilay lix askari kuwaas oo afar ka mid ah lagu dilay goobta dagaalka halka laba kalan ay u geeriyoodeen dhaawac soo gaaray waxaana sidoo kale weerarkan kufaarta kenya looga dhaawacay hal askari dhanka kale dagaalo lagu jebiyey maleeshiyaadka ridada ayaa toddobaadkan ka dhacay deegaanka teedaan ee wilaayada hiiraan mujaahidiinta ayaa dagaaladaasi ku dilay saddex murtad halka dhaawacna uu yahay saddex kale murtadiinta dagaalkaasi lagu dilay waxaa ka mid ah cabdidheere oo ahaa sarkaal taliya koox ah saleebaan gowsar oo ahaa askari iyo xasan magal oo ahaa askari howlgalladii toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah qarax mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada jannaale kaasi oo lala egtay goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan riddada waxaana ku dhintay hal askari laba kalena waa ay ku dhaawacmeen ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen isbaaro maleeshiyaadka riddada u tiilay magaalada masagawaay waxaana jira khasaare dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray cadowga iyadoona mujaahidiintu ay soo qhanimaysteen qoriyo boosh haddii aan halkaas uga gudubno howlgallada mujaahidiinta dhanka kale waxaa toddobaadkan dhallinyaro soomaaliyeed lagu dilay waddanka koonfur afrika waxaa sii xoogaysanaya ugaarsiga iyo dilaalka qorshaysan ee sida gaarka ah loogu geysanayo bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka koonfur afrika laba wiil oo soomaali ah oo magacyadooda lagu kala sheegay cabdulaahi cali iyo saadaan maxmed ayaa toddobaadkan lagu dilay tukaan ay ka wada shaqaysanayeen oo ku yaala magaalada port elizabeth ee gobolka easton cab ee dalka koonfur afrika weerarkan ayaa la sheegay in ay fuliyeen burcad hubaysan oo koonfur afrikaan ah kuwaas oo intii ay ku guda jireen weerarkaasi sidoo kale dhaawac uu gaaray wiil kale oo saddexaad oo isna u dhashay soomaaliya maamulka ashaadala dirarka puntland ayaa hakadgeliyey ganacsiga magaalada boosaaso kadib markii uu lacago badan oo baad ah ku soo rogay ganacsatada toddobaadkan waxaa xirmay goobaha ganacsiga ee magaalada boosaaso kadib lacago baad ah oo uu ganacsatada ku soo rogay maamulka ashaadala dirarka puntland waxay taasi keentay in dadweynaha ku dhaqan magaaladaasi cabasho ka muujiyeen xirnaanshaha ganacsiga u xiran maamulka ashaadala dirarka puntland iyo shirkadda uu imaaraadku leeyahay ee d b wor inta badan goobaha ganacsiga magaalada boosaaso ayaa ah kuwo xiran oo haawanaya waxayna taasi saamaysay bulshada magaalada sicirka suuqa ayaana cirka isku shareeray dadka sida weyn ay u saamaysay xirnaanshaha dekedda iyo suuqyada ugu waaweyn magaalada boosaaso waa dadka danyarta ah gaar ahaan dadkii muruqmaalka ahaa ee ka xamaalanayay dekedda bakhaarada iyo goobaha ganacsiga kale ee magaalada waxayna sheegeen inay shaqola-aan ku dhacday mid ka mid ah muruqmaalka warbaahinta la hadlay oo ka shaqaysan jiray dekedda magaalada boosaaso ayaa sheegay in muddo laba isbuuc ah uu shaqola-aan yahay maadaama dekeddii laga xiray markii uu magaalada ku soo wareegayna goobihii ganacsiga si la mid ah dekedda ay u xirmeen lacagaha baadda ah ee lagu soo rogay dowladda kaafiradda ah ee yuganda ayaa shaacisay in ciidamo taageero ah yuhuudda u dirayso marinka khaza dowladda kaafiradda ah ee yuganda ayaa la soo wariyey inay aqbashay in ciidamadeedu ay qayb ka noqdaan ciidamo caalami ah oo ay abaabulayaan dalalka kufaarta reer galbeedka gaar ahaan maraykanka kuwaas oo lagu xoojinayo gurmadka iyo barakicinta yuhuuddu ay ka wado marinka khaza wargeeska dowladda yuganda ee news fison oo soo xigtay ilo sare oo militari ayaa sheegay in madaxweyne yuweri museveni uu si kal iyo laab ah u soo dhoweeyey codsi uga yimid trump oo ahaa in kambala ay qayb ka noqoto ciidamada la rabo in la geeyo marinka khaza kuwaas oo lagu magacdaray ciidanka xasilinta caalamiga ah ee khaza ciidamadan oo ah gumaysi hor leh oo ku wajahan muslimiinta reer filistiin lana rabo in hubka looga dhigo kooxaha muqaawamada ayuu wargeesku sheegay in yuganda ay ku biiri doonto dalal hor leh oo ballan qaaday ka qayb qaadashada howlgalkaasi oo ay ka mid yihiin morocco كوسوفو ألبانيا يا كازاخستان يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا waa hagaag qeybaha hore ee barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan markan iyo wilaayada islaamiga ah ee baay kulan nowci ah oo uu soo qabanqaabiyey maktabka xisbada wilaayada islaamiga ah ee baay laguna casuumay hormuudka iyo hogaanka bulshada oo lagu soo gebagabeeyey degmada buula fullaay haddaba muxuu daarnaa kulankaasi warbixin qodobkaasi ku aadan waxaa inoo sii ambaqaadayaa bashiir muxiidiin abu ayman
رجال الحسبة احتسبوا أنتم الأفلاك والشهب فأحيلوا الكون أنوارا مثل نور الشمس والقمر
marka aan ka hadlayno faridda macruufka iyo reebidda munkarku waa laba ka mid ah astaamaha ugu waaweyn ee diinta islaamka waa kuwa lagu ilaaliyo caqiidada lagu toosiyo akhlaaqda laguna sugo nabadgelyada bulshada allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ummadda islaamka ku sharfay inay noqdaan ummaddii ugu khayr ka badneed sababtoo ah waxay dadka faraan wanaagga kana reebaan xumaanta midan oo marag madoonta ka dhigaysa in waajibkan uu leeyahay maqaam sare uuna ka mid yahay tiirarka lagu ilaaliyo wanaagga bulshada muslimka ah sidoo kale islaamku wuxuu si weyn u xoojiyey farida macruufka iyo reebidda munkarka wuxuuna ka dhigay sabab lagu ilaaliyo diinta iyo hagaagga bulshada wuxuu sidoo kale ka digay dayacidda waajibkan maadaama ay keento fidnada faafidda xumaanta iyo ciqaabta guud ee bulshada
أنت في الليل البهيم لنا شمعة بل أنت كالبدر ارفعي عنا الأذى هيا واجعلي رمضاءنا فيا أنت في الليل البهيم لنا شمعة بل أنت كالبدر أقدمي
muhiimadda faridda macruufka iyo reebidda munkarku waxay ka muuqataa dhismaha bulsho nabdoon isku duuban cadaalad iyo akhlaaq suuban ku dhisan faridda wanaaggu waxay dadku ku dhiirigelisaa cibaadada samafalka iskaashiga iyo isjeceelka halka reebidda munkarkuna ay ka hortagto dulmiga fisqiga musuqmaasuqa iyo dhammaan waxyaabaha bulshada burburiya sidaas awgeed bulshada waxaa ku faafa xasilooni cadaalad iyo wada noolaansho wanaagsan si loo xaqiijiyo ujeeddooyinkan waaweyn islaamku wuxuu jideeyey nidaamka xisbada kaas oo ah hay-ad ama mas-uuliyad sharci ah oo u taagan ilaalinta danta guud iyadoo la raacayo shareecada islaamka shaqada xisbadu waxay tahay inay dhiirigeliso wanaagga ka hortagto xumaanta ilaaliso xuquuqda bulshada la socto suuqyada si looga hortago khiyaanada musuqmaasuqa iyo dulmiga islamarkaana xaqiijiso cadaaladda iyo anshaxa bulshada taariikhda islaamka xisbadu waxay ahayd hay-ad muhiim ah oo door weyn ka qaadata hagaajinta nolosha bulshada haddaba iyada oo laga duulayo mas-uuliyaddaasi weyn ayuu maktabka xisbada ee wilaayada islaamigaha ee baay soo qabanqaabiyey kulan weyn oo muhiim ah oo ay ka qayb qaadanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxaa soo xaadiray mas-uuliyiin culimmo odayaasha dhaqanka aqoon-yahan dhallinyaro iyada oo ay dhaceen jalasaad qaatay saacado kuwaasoo looga arrinsanayey sida lagu horumarin karo shaqada ay hay-addaasi u taagan tahay howlka xafladaha usaame ee degmada buulafula ayaa lagu qabtay kulankan ragga wilaayada islaamigaha ee baay u xil saaran hay-addan ka soo qaybgalayaasha ayaa mid kasta la siiyey waraaqo uu ku soo gudbin karo talobixintiisa jawiga munaasabadda ayaa waxaa ku dhehnaa degganaan inkastoo ay ka soo qaybgalayaashu ay dhalaalinayeen maskaxdooda si ay u soo gudbiyaan talooyin iyo tusaale waxgal ah wuxuu ahaa kulan nawciyaha oo si aad ay u soo dhoweeyeen dhammaan dhinacyadii ka qaybgalay waxaana ka soo baxay aragtiyo talooyin iyo xulul loo baahnaa in la helo wakhti hore codka ugu horeeya idinku soo maqan waxa uu taabanayaa islamarkaana warbixin guud ka bixinayaa kulanka walaalayaal markoo ilaahay amahadiyaan ilaahagiida muslimiinga niibaali nicmooyin shay oo fara badan inka nicmeeyay yeenkabiinta nicmatulislaami waliimaan may kale ilaah inkama hadyaane marka walaalayaal kulunkan oo khayrka badan oo geega macnaha qawqaabidiis la haytay maktabka xisbada iyo walaayada baay islaamiya oo tujaarta iyo ganacsatada iyo dheergaradka iyo waxgaradka iyo nuqabadaha qiibgaleen kulunkan allihii hana waafaji allahaas yaan mahdiyaan walaalayaal intaas ka baad marka walaalayaal kelmiday may markaa ka koobnaado doonte kulunkan ulujeediis may may fadeed ilaah inay suurtageliyo daqaa'iqan haysado kulunkan ulujeedadii lunqowdii wali ay ahmiyadiisu dheey intaas walaalaha muslimiinta ah ama walaalaha ganacsatada ah ina marka aan ka qaniciyaan baahana marka walaalayaal jazaakum allahu khayran horta may ka mahadsantiinna ajiibadiisan hana ajiibtan oo warqadilisanshaari fitationkii qadadiisan qiib galan ajiibowkaas ideedan ka mahadsantiin madan bacdallahi marka walaal jazaakum allahu khayran sayn ka mahadnagaan intaas ka baad marka walaalayaal kulankan waa multaqo si simba marka boorka ka argaytan marka mujtamacaga bulshada lanka targari waa kulun oo oo haqalqaalidi oo maktabka xisbada ee walaayada baaya haqalqaali waana maylanka targalay in la kulmo ganacsatada andheergaradka bulshada qeybaha shalduun iyo nuqabada in la kulmo iyo culmaada kadib marka walaalayaal haddii la kulmo walbadana ka dhadhade waa multaqin ay kulun oo tashaawuri isdhaafsin ay marka walaalayaal marka kulunkaas waa maktabkaas xisbada ay walaayadu baayah qalqaali waana maylanka targalay marka walaalayaal ganacsatada in marka la kala hadalo yoona hadalan yoona hadalan linjeediyo markan oo isdhaafsi ama tashaawur ama nasaaxi nisjeediyo kulkan ujeedadaas kana tarkay marka walaalayaal saasa marka ha ku dhowaadasan marka maynan jiri doona marka walaalayaal waraaqo iyo jiri doonan oo dadka lan qiibi doon iyo jiran oo akhriisan doonan waraaqto waa dadka kuwijanta ganacsatada iyo waa suguud aan qoranta toona marka walaalayaal waraaqo may waaye oo yeena marka nasaaxi ilo qoro doonu namburay tala ushaay oo maktabkan xisbada ay walaayatul baay isku biri kor aaraadis iyo marka ra'iisay lan baahanyi marka walaalaya taasna marka waan baahanyi marka walaal barnaamijkaas barnaamij noocaasu oo lanka targalay tawcii ah oo in mujtamaca islaamiga ah ee ku nool deegaankan buulufulay in la ku wacyigeli yaa lanka targalay marka walaala jazaakum allahu khayran waxaa markan idinku soo maqan codka sheekh ibraahim maxamed saalax oo ka mid a culimmada wilaayaadka islaamiga kaas oo kelimad qayima ka jeediyey kulanka waxa uuna si gaarha diiradda u saaray farqiga u dhexeeya muxtasibka iyo mutadawica marka la joogo shaqada xisbada qaala allahu tabaaraka wa tacaala fii kitaabihi alcasiiz kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi watanhowna can ilmunkar watu'minuuna billaah wayaquulu nabiyu sala allahu calayhi wasalam lata'murunna bilmacruufi walatanhowna can ilmunkar أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم ثم تدعونه فلا يستجاب لكم إخواني في الله may walyarku warma fadeenan insha allahu tacaala sida walacnyoba sheegeen lanka muctasibka e oo yani maylaraayoose shaqadan hadduunun roogni iyo wadiifadalka sheekayaay dadka walacnyo hortaana fadhiyaan shaqadiione unu dhammaantanana shaqadaanena nonofadow shaqadii nabagana haytay calayhi salaatu wasalaam fadaa'iliya yeelata walaalayaal muctasibka horta waa isim faacil waa ixtasaba isingii faacilo sida la gorodow eega carabiyada macna ahaana maylanjeedi af soomaali ahaan markii la fasirana maylare lanka ajar gurbiisadow adduunyo n weydiiyaana bedel n weydiiyaana maanan weydiiyaane ciwad oo ilaahay raallaashadiis an hayna kaleed walba kaladanka fadaan iyo maqaaji maylankasee muctasib af soomaali ahaan fuqahada muslimiinta may leeyihiin lanka muctasibka ee alimaamu almaawardi abulxasan raxmatullaahi calayhi kitaab may qoray alaxkaamu suldaaniya larow eedan qiimo badan ma eray almuxtasibu man nasabahu اlimaamu aw naa'ibuhu linnadari fii axwaali اlraciyati wاlkashfi can umuurihim wamasaalixihim wama'kuulihim wamashruubihim wamalbuusihim waطuruqaatihim waamrihim biاlmacruufi wanahyihim can اlmunkari waari alimaam laawardi may leeya muxtasib maylankase lanka shaqadaas an cayinay ama an oogay ama tansiibiyey lanki imaamka eh ama lanki imaamka ee naa'ib shay may shaqadaas anka dhiibay ama anka tansiibiyey oo shaqadaas gobay ngaray raciyada iyo dadka la maamulo xaaladojo silanfiiri arramoojo in lankuur gala masaalixidiyo in la kashaqeey sida ganacsijo cunnadiyo aamayan biyo iyo dhammaayan labiskiyo gundudaayan waddooyinjo amnisho macruufka in la far munkarka in la kareeba intaasyo inlamid eh dadki imaamkan hil saarow dadkaasamaylareekaasaytii muxtasib shaqadii uga wadaaya marka may hay wal kastoo xayaatadii nolol la huseey aakhare iyo adduunya dhahdiyo sida masaaliidiyo in la fiidhi ganacsijo cunnadiyo aamayan cabitaankiyo dhammaayan dharkiyo gundudaayan waddooyinjo amnijo in la ilaali macruufka in la fara may kala leeyini fogahada fargagan dhehey lanka muxtasibka eh iyo lanka mutadawiciga may leeyine mutadawic may lare lan amiirka an tansiibine ama an tacyiinin ama imaamka muslimiinta hoolun qobay an arna laakiin iskay an qobodo may lankasee mutadawic laakiin lanka dhinaca wilaayo kii ka haysado shaqadun qobay larana may lankasee lankaasayti muxtasib alimaamu naawardi may tariyey ilaa sagaal fargan dhahay bayna almuxtasibi walmutadawic ma ilaahay ka muraajaceeyey sheekhulislaam ibnu taymiya raxmatullaahi calayhi markii ka sheekayay kitaabkii alxismatu fi lislaam meenay wa ama almuxtasibu فله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ليس من اختصاص الولاة والقضاء وأهل الديوان يالي لأنك مهتصب كأه أما أجر قربي صدو شقدا أصلين ديبي ميليا معروف كإني تكفر منكر كان تكفر والقار أهان أن لها إن ذاك ولاد إيو قضاها إيو ديوان كهلكي أن لها إن إيو يسقار أن لي إلا لك تنصيبي ولك تعيين شقدا قم سي ولا markan waa dowrkii cuqaasha waxaana idinku soo maqan codadka ugaas maxamed suufi iyo ugaas ibraahim maxamed isaaq waxay kelimaadkooda ku taabteen jawaanib kala duwan oo ay ka mid tahay in xisbadu ay u dhimriso bulshada qaybahooda kala duwan sidoo kale waxay u mahadceliyeen maktabka xisbada iyo shaqada ay har iyo habeen u hayaan bulshada muslimka ah jazaahum allaahu khayran alana tijaarta ama alxamdulilaahi rage oo marti sharafka xaadire jazaakum allahu khayran alana si mahadnaqaana may kale aan mahadnaqaana xisbada oo alxamdulilaahi alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar lian xil saaray oo sidii ilaahay aan ka tala galeen aan gududeen jazaakum allahu khayran asin lana may kale aan ka daraane aniyoo ahaadaan dad naxariis badan walaaladiio an naxariis badan oo ahaadaan tan kale alxamdulilaahi dad nugeelo dad shoon jilacsan yoo ahaadaan tan alla nabishii ison leeyu fabimaa raxmati min allaahi linta lahum walow kunta fadan qaliida alqalbi lanfaduu min xawlik dadka oo ummadan jilacsan ani yoo naqaadaan dad munafiriin ayoo an naqanee insha allaahu intaasaa kala hadalee marka mujaahidiinta guud ahaan may lahaa jazaakum allaahu khayran dadaalkiin allaha siin ka darame ajarmulaafen allaha siin ku siiye cadowkuna allaha siin ugu badaalena rage xisbada ahoo alxamdulilaahi layn hel saari wanaagga ani alxamdulilaahi raashiinka dhiyey ama sheeyaalka alxamdulilaahi magaalada laka isticmaalaw dadka walaaloogina eni isan alxamdulillah guutan en dadaalaan oo walaaqa siin alxamdulilaahi ilaahay siin xil saaray ama alxamdulilaahi walaalaha mujaahidiinta siin xil saareen eni en dadaalaan dadkana an raan naxariistaan marka jazaakum allahu khayran
magaalada aynina magaalo beledul aamiin allaha ku weele ilaahay magaalo nabadeed allaha niin ku weele adaawada dareerta allaha nooga wada gaaladana ilaahay indhooje waxaway haboogudow allah nooku kiire tiidiya kala dadka xisbiga oo hadda huulaha niin gabagaabi horta dadaal badan sabar badan daadihin badan alla isku fadee inay la dadaala magaalada madilaha dadka naftiis nasteexay dadku fadaayan inay lang nasteexeeyo mar walbadan la sheego baahayin walyaalaha qaarshood dadka bishay ariiruu madijayla isku dheeradi walaa birshu macnaha malkoo hoog badan leeyi macnaha urmeeraanahe lankoobo tabargal hordhaangayi waxawaaye indhima leh dadna usii geesisin dadna usii ka agla badan dadna usii hoog badan walaagas oo kala naftiyo lankadayine iyoona naftiyo langnasteehay qaabka islaamka jidi ee lahagaati ee la faday allaha siinka dhooro dadaal badan muujinta haddana nin muuji maylaree xalfadan oo xalfadan oo qiimaha leh oo qaayaaleen isku weeri een inta ajiibtin ilaahay muraadi allah sala miisaan jaa aakhir allah ka tiidada lina ahada ee mas'uulintii qaban gaabiday oo magaalada inay arrimo la ka bilaabo oo mas'uul ka hooji la ka tala galina iyana ilaahay weyn waxay tahay miisaan jaa aakhir allah ka kaba xani
markan waxauu mikrofoonka soo gaaray dhanka ganacsadii ka soo qaybgashay kulanka sidoo kalena ah shakhsiyaadka ugu badan ee tacaamulka shaqo dhex maran xisbada waxaana afkooda ku hadlay cabdulaahi moos oo ka tirsan guddiga ganacsatada wilaayad islaamiga ee baay waxa uu sheegay inay si ada ula shaqayn doonaan ciidanka xisbada isagoo dhankiisa jeediyey baakh kale oo ku socda walaalaha xisbada waxaan allah subxaanahu wa tacaala aan ugu mahdinaynaa fadhigan oo allah subxaanahu watacaala uuna soo waafajiyey oo qiimaha badan teeda kale walaayadii maxaa la dhihi jiray aan soo qabanqaabaysay iyo dadkii soo diyaariyey dhammaan waxaan leenahay jazaakum allahu khayran annaga haddaan nahay ganacsati ahaan wada shaqaynta oo dhinaca xisbiga si fiican iyo si wanaagsan iyo tacaamul wanaagsan naga dhexe waay sababtoo ah in kor loo qaado la shaqeeyo taas waa wax nagu waajib ah waay sababtoo ah boorku qoran waxa waaye waa kalaamu rabbi alcaalamiin waltakun minkum ummatu yadcuuna ila alkhayr ya'muruuna bilmacruuf wa yanhawna can lmunkar waa marka alaamu rabbi almacruuf wannahyi can lmunkar marka waa wax meesha nagu waajib ah allah subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa munasalkana nooga sheegay marka waana soo dhoweynaynaa insha allahu tacaala waanana diyaar inaan la shaqayno ganacsi ahaan teeda kale haddaan dhiilaha dhinaca xisbiga kolley wax badan waa iska jiri karaan bani aadamkana shantan farood ama jin ahayn wax badan la arki karaa waayo sababtoo ah dadka isku maskax mahan isku aqliyad maahan marka kolley insha allahu tacaala waa sidaad oo ugaas ibraahim uu sheegay dadka nin oo xoogaa iska madax adag iska madax kakana jiri karaba ninkaasoo kale marka waxa waaye in loo naseexeeyo naseexa laga helo dhinaca xisbiga in loo naseexeeyo insha allahu tacaala taasna waa insha allahu tacaala waa xisbiga xaggiisa iyo dhankiisa waay marka annagana insha allahu tacaala waxaan diyaar u nahay inaan la shaqayno aan kor ula qaadno aan ololeyno diyaar bauna insha allahu tacaala dhankooda xubnihii bulshada ee ka qaybgalay kulanka ayaa soo bandhigay aragtiyo iyo talooyin la xidhiidha sidii loo xoojin lahaa wada xidhiidhka bulshada iyo ciidamada xisbada iyagoo carabka ku adkeeyey muhiimadda wadatashiga joogtada ah waxaana ay gebagabadii ay soo bandhigeen arar ay aad ugu farxeen bulsho badan iyo maamulkii soo qabanqaabiyey kulanka waxaan joognay howlka usaama howlka xaflado walaayada baay maygeega weylaan roognay xaflad howlaan qobadi bulshada degan degmada buulfulaay algarotay culimadii qabadii iyo ganacsatadii iyo dhallinyartii taasoo laydin ku hadalahay xisbada si lan horumari lahay wadatashi oo saabsan in xisbada talooyin la siiyo iyo waliba xisbada laku horumari lahay iyo insha allah walantiyada hidigeega holkan rog insha allahu tacaala kulley dadkii walgorodkii aragtooda iyo dalbadan la aruuriyahay marka kolleyba insha allahu nidaam may suubiyeen maktabka warqaday diyaariyeen dhankaas aragtidiisa oo dhiibada maana waa barnaamijyada xilowaan wallaahi talooyin kolley sidii laxan diyaarimay waa in dhanba aragtidiisa warqad ha ku qoro waxyaalo badan ha gora insha allahu tacaala jazaaka allahu khayr talooyinkaas badan yihiin inta hataa na gori marka halilama haddaanu ku hosoo in ragga oo shaqeeyo hayat amri bilmacruuf ani almunkar in aqoonti la kordhiyo oo shaqadii lincadaayo way ka shaqeeyeen bulshada dhexdiiya in shaqadiiyo suwaadaxa linka cadaayo iyo in aqoonti kordhingaado si marka shaqadiiyo linka targal in gobsadaan iyo kamada way kale kamid ahay in saasoo kale shaqadii qobadaayaan waa shaqooyinkeedan badanyiin oo way kamid ahay in bulshadii waxyaala xumaantii korsurumaan macruufkii faraan dadkii dhibaysanayo aan gargaaraan saasoo kale maxabiistii xabsiyadii barnaamijyadii iyo waxaayaan shaqadiio in safaydan gududaan insha allahu tacaala ilaahi subxana wa taala ka dhawaadaan iyo may waa kiinkorey waa kiinkorey oglaay maasha allah aad iyo aad aan faraxsana lala wadaago bulshadii iyo algorodkii shaqadii xisbada iyo la wadaaga noo talooyin qaadada aad iyo aan ka faraxsana insha allah bulshada insha allahu tacaala ma indardaaramay iyona qaybtiyo shaqada wayb waa lama geesku kahaay geeska shaqadii qaybtiyo kala haayeen bulshadii iyona qaybtiyo qaadadaan haddii ganacsadii ata haddii nuqaabadii ata haddii culimmadii ata qof kasta doorshay in qaado iyo kolley kale talilah jazaak allah khayr الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد إن شاء الله تعالى ما يبقى مهنغان إله سبحانه وتعالى كذب إعلامك إسلامك warkamay buu ahaa walweliba khayr adhayna ummata deersiyaaynayo aan umaadnaqaana bacdallaahi taas kadib walaal kulunkan may buu ahaa kulun muhiim aw wallan baahanaayu may waalale ee dadka muslimiinta eh ilaahay mayba kamaanahan in macruufkiis faraayan munkarkana isku reebayaan taas daraadiye maybaan argayna ahmiye gaar ah muhiimadaan argayna insha allahu tacaala su-aal faylay weydiiday mayba warqadahan ummata ilaahay mayba ka sheegay subxaana wa tacaala washaawirhum fi lamri dadka mu'miniinta saasalaari cumara meerjarayahaan radia allahu canhu meerjarayahaan لا خير في أمر أبرم من غير الشورى tala oo may buu ahaa amarta laanigooyo khayr maamulka sugo saasaar jiri saastaraadiya may buu ahaa walwiga suubiya waa tashaawur waa mu'miniinta madnimadii oo tusiyaasa nama wada markaasi nabiga noloshay sal allahu alay wasalam marka maadaama shuuradaasay laha bandhigay ra'yigaana iwanku hadalnanin bandhigay may buu ahaa lana warsaday oo lahan weydiiyay mayba walwiga argaana tan kadib mayka meelo talooyin badan ku qoray talooyinkay maybuu ahaa mayba iidan faray ahaa in la aqbalay insha allahu tacaala may waalila maynay badday hadise manka mahay badday munkarkee badday macruufkee yaraaday saas daraadiya maybu waa talooyin badan oo maybu waa ilaahi subxaana wa tacaala mun ku rajayaan in dhaxalgalka weelo ya rajayaan maybu ahaa tan kale may kamid xisbada shaqooyin ku qobodayaan nabigaan calayhi salatu wasalaam yaxa qoboday cumar ibn khadaab hamiinkii dhafaraay waxyaalaha hadaan kala soo soogmada cumar sayridaas kamid ah hadda maybuu ahaa dadka oo ahlu fusqiga ah la dagaalamayay dadka mutahamiinta ee la dagaalama jaray sidaas ayuu ku soo idlaaday kulankii qada sharafta ee hordhaca ahaa misena lagu gorfeeyey arrimahan aad dhegtiinna uga soo bogateen kolkii lagu kala tegayey majliskan waxa ugu badan ee ay dhaguhu maqlaan waxay ahayd in ka soo qaybgalayaal badan ay codsanayeen in kulammadan oo kale la badiyo si wax badan looga faa'iido la iskuguna soo dhoweeyo xisbada iyo bulshada si ay u dhex marto wada shaqayn qurux badan waxaa loo ballamay kulan xiiso badan oo mas-uuliyiin iyo culimmo ay ka qaybgelayaan laguna soo gebagebaynayo kulankii nowciga ahaa ee uu soo qabanqaabiyey maktabka xisbada wilaayada islaamiga ee baay
فأحيل الكون أنوارا مثل نور الشمس والقمر لتكن أهدافكم عليا ولتجدوا نحوها سعيا من سيحمي الدين غيركم من أذى الأشرار والشر لتكن أهدافكم عليا ولتجدوا نحوها سعيا من سيحمي الدين غيركم
waa hagaag qeybaha dambe ee barnaamijka raadraaca toddobaadka ayaan isla soo gaarnay markan iyo wilaayada hiiraan kulan u dhexeeyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo beesha gaaljecel oo ka kala timid wilaayaadka islaamiga oo kusoo gebagaboobay wilaayada hiiraan qodobo muhiim ah oo lagu falanqeeyey kulanka qaatay muddo shan iyo toban maalin ah iyo bayaan kow iyo toban qodob ah oo laga soo saaray iyo waraysyo aanu la yeelanay odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta mujaahidiinta waxaa tabintan inooga diyaariyey wariyaheena maxamuud sheekh axmed tooshow توحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waxaan kala soo hadlaynaa goob uu kusoo gabagaboobay kulan maalmo xiriir ah socday una u dhexeeyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo beesha gaaljecel oo ka mid ah beelaha ansaarta ee wilaayadka islaamiga dega haddaba kulankan noociga ah ajendadihiisa iyo ahmiyadda uu leeyahay aan soo dhoweeya waaligii ay wilaayadiisa martigelisay kulankan waa waaliga wilaaya islaamiga ee hiiraan sheekh gule abuunabhaan sheekhna alwaali ugu horeyntii kusoo dhow idaacada islaamiga al-andalus bal goobta aan ku suganahay kulan baa kusoo gabagaboobay gogasheedana adayga waaliga ayaa dhigay kulankan iyo ahmiyadda uu lahay nooga waran بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أه ولالك وأد مهدسنتهي مركه هوري ilaahay baan u mahad celinayna subxaanahu watacaala uma waa kaaga mahad celinayaa ee hawshaada iyo juhuudda aad bixinaysid waana ku dhowahay idaacatul andalus idaacadda islaamiga ah kulankan qiimo weyn buu ku fadhiyaa wuxuu u dhexeeya xarka shabaal mujaahidiin iyo beesha gaaljecel oo sida aad adiguba xustay ka mid ah beelaha muslimiinta ee ansaarta soomaaliyeed ee camalka jihaadka ah ah dadkii taageerada la garab istaagay ee ballankii iyo beecadana la galay mujaahidiinta sidii ay ahaydba sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam waa kulan marka muhiimad weyn u leh si guud oo de waxaa tusaale kugu filan inuu u dhexeeyo hogaankii xarakada iyo beesha gaaljecel oo runtii meelo kala duwan oo tiro badan isaga timid qiimo weyn buu marka ku fadhiyaa islaamka oo dhan buu uga fadhiyaa khaasatan dadka soomaaliyeed buu ugu fadhiyaa iyo deegaanada si gaar ah dee annaga wilaayada ee saamayn gaar uu nagu leeyahay waxaa nagula ikraamay ama nagula sharfay in gogashaas weyn oo qiimaha badan oo dadka tirada intaa la eg ay ka soo qayb galeen ay ka dhacda wilaayada islaamiga hiiraan ilaahayna subxaanahu watacaala si amni iyo salaamo ah uu maanta noogu dhammaystirayo waxa uu xambaarsanana wax hadda hal mar laga sheeg maahan dhinacyo kala duwan baa looga hadlayey wax badan buu xambaarsanaa bunuud kala duwan oo runtii aan isku nooc ahayn oo dhan walba taabanaysay dhanka siyaasadda taabanaysay dhanka amniga taabanaysay dhanka dacwada iyo tacliinta taabanaysay dhanka horumarka iyo khadamaadka ummadda taabanaysay waxyaaba badan oo aan halka lagu koobi karin buu shirku xambaarsanaa maxamudow waxaan isleeyahay bidaayadiisii baan joognaay waxaad ku ogaan doontaa qaabka uu shirka u socdo iyo waxyaabaha aad la kulmi doonto bayaanuu leeyahay qaraaraad iyo wuxuu leeyahay howlo badan baa ka soo baxay dad badan baa ka hadli doona sida adiguba aad hadda u jeed oo uu u socdo waxaan isleeyahay meeshaas waxaad ka arki doontaa muhiimadda uu leeyahay ama dadka naga maqan waxay fahmi doonaan iclaanku markay ka maqlaan ayaa waxay fahmi doonaan qiimaha iyo qadarka ku fadhiyo shirkaas ilaahay baana ugu mahad celinaynaa in kulankan weyn oo qiimaha badan uu ka dhaco wilaayada islaamiga hiiraan oo kulanka diimeed ah kulanka muslimiinta u dhexeeya ah marka labaadna waxaan leeyahay xarakada oo iyadu garatay hawshaan soo agaasintay oo u mahad celinayna jazaka allahu khayran wabaarak allahu fiik waa tahay dhegaystayaal waxaan weli kuda jirnaa tabinteeni tooska ee ku aadaneed kulankan ballaaran ee kusoo gabagaboobay wilaayada hiiraan inuu dhexeeyey xarakada mujahidiin al-shabaab iyo beesha galjecel mas-uuliyiinta ka socota xarakada ee kulankan maalmahan xiriirka fadhiyey beesha nala niqaashay bayaanka nala soo saaray waxaa ka mid ah waaliga wilaya islaamiga ee shabeelle dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise sheekh axmed sheekh abkudugada sheekhna alwaali ugu horeynta kusoo dhawo idaacad islaamiga landul jazaaka allahu khayran waa ku dhow sheekhana alwaali waxaa xusid mudan maanta kulan aad u ballaaran oo cajiib ah oo noociyay halkan kusoo gabagaboobay muddo maalmaha shan iyo toban maalmood ku dhow ayuu kulankan socday kulanka noocan oo kale ah maxay taa fariinta u diray بسم الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ee fariinta uu dirayo kulankaani tooshooban waxa weeye dadka muslimiinta ah sideedaba inay tashadaan wa amruhum shuuraa baynahum mima razaqnahum yunfiquun wa amruhum shuuraa baynahum waxuu ilaahay ku ammaana mu'miniinta marka in laga tashado sida shareecada ilaahay loo hirgeli lahaa wuxuu ka mid yahay diyaargarowga waaciduu lahum mastatactum min quwati wamin ribaadi alkhayri turhibuuna bihi caduwallahi wa caduwakum waa dagaal lagu cabsigelinaya cadowga ilaahay waa dagaal loogu diyaargaroobaya cadowga ilaahay marka taasuu daaran yahay kulankan insha allah waan gar sheekhna alwaali waxaa xusid mudan beesha gaajecel kulankan aad la yeelateen wilaayad bay ka yimaadeen wilaayadaad ka waran beesha gaajecel waa degtaa doorkay kulankan ku leeyihin walaayada shabeellada dhexe waa beeshaanu waxay ka mid tahay beelaha dega nambarka labaad ayay uga jirtaa bulshooyinka u badan dhul ballaaran oo gobolka iyo degmooyinba waa ku leedahay iyo boqolaal degaanoo tuulooyin ah marka waxay ka mid tahay beelaha jihaadku ku tiirsan yahay hadday dhaqaalo tahay iyo hadday rag tahay marka aad bay uga qaabi qaabtaan haddana waa fadhiyaan oo aniga iyo iyagu waa isla socon
waa tahay dhegeystayaal weli tabinteeni tooskayna kuguda jirnaa iyo goobtan uu kusoo gabagabay kulankan aad ku ballaaran mas-uuliyiinta xarakada ka socota kulankana qayb ka ahayd beesha gaajecelna la fadhiisatay waxaa qaybka waaliga wilaa islaamiga ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed sheekhana alwaali bal kulankan sida muuqata bayaan baa laga soo saaray bayaankaasi qodob ka kooban maxay tahay ahamiyadda ama nuxurka ugu weyn ee ku jirta جزاك الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أولا waxaan u mahad celinayaa ilaahi subxaana wa tacaala ee kulankan sida quruxda badan noogu soo gabagabeeyey waxaan kale u mahad celinayaa idaacadda andalus jazaahum allahu khayran adeega ay bulshada u hayaan iyo sida mogta waaqica iyo mogta xaqiiqada meydaan ka jirta ay usoo gudbinayaan ilahi subxana wa tacaala miisaanka sanadka allah u saaro haddaan usoo noqdo su-aasha ay weydiisay Ee, xaqiiqatan kulankani kulan ballaaran ayuu ahaa oo muddo socday ee isugu yimaadeen beelweynta gaaljecel meel kastoo ay degto gobollada iyo wilaayaadka oo dhan ee, shilinkaas marka arrimo muhiim ayaa loogu arrinsanayey ugu dambeenna waxaa ka soo baxay bayaan oo beesha ay ka soo saartay oo dee nuxurkiisana uu ahaa inta badan tahay shareecada islaamka iyo diintii ilaahi subxana watacaala iyo dhaqangelinta sharciga ilaahi subxana watacaala si kor loogu qaadi lahaa waxaa laga arrinsanaya intaas ahayd haddee insha allah tacaala kulligii mas-uuliyadda saarna dadka dadkana waxa loo haayo oo ugu horeeyo ee mas-uulka loogu yahay waa diintooda in loo xifdiyo marka xifdu diin unbaa insha allah tacaala gunaanad korka u ahaa iyagana mas-uuliyaddaas insha allah taala inay ka soo baxaan rajaynayna marka qayb badan dad badan ayaa kasoo qayb galay sheekhan alwaalid jazaak allah khayr توحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوما waa tahay ee, weli tabintan tooska aynu kuwada jirnaa iminka aan soo dhoweeye ogaas xuseen ogaas cabdullaahi ogaas maxamed oo ah ogaaska guud ee beesha gaaljecel ogaas ee, maanta halkan kulan baa kusoo gabagaboobay oo u dhexeeyey beesha gaaljecel iyo xarakada shaba mujaahidiin bal ogaaskii beeshaa tahay ka waran kulankan muxuu idinkaga dhigan yahay kabaal ahaan بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده جزاك الله خيرا warbaahin islaamiga ee andalus waa soo dhaweynaynaa intaa kadib kulankan wuxuu nooga dhigan yahay kulan nooci ah weli aanan arag kulamadii hore wax badan kaga bedelnaa kulankana wuxuu ahay kulan wada tashi ah ee waxay caddaynaysaa taa in haddii aynu nahay kabeel ahaan islaamka aan ku leenahay saami laxajeclayaasha aan ka mid nahay tale iyo tusaale waxaan haynayna sidaan aan dhiibno marka alxamdulilah rabbil caalamiin kulankan waa kulan la dhihi karo kulamadii hore wuu ka bedelay wuxuu naga dhigan yahay in beeshu jihaadka ay u tahay gogol sidaa darteed ayaa waxaa la dhihi karaa kulankan wuxuu ku soo beegmay inaan taladeena iyo ra'yigeena iyo maaragta islaamka aan ku biirin insha allahu tacaala waa tahay ogaas ee, kulankan waxaa kasoo saarteen koo iyo toban qodob ka baal ahaan ma dhaqangelinaysaan ee, bayaankaas maxayna tahay baaqi dhaqangelinta ku aadan eed u diraysa beesha gaajaa cid walba ka dhalatay wilayaadka iyo caalamka ku sugan waa jazaak allahu khayran waa mahadsan tahay waa sax ee bayaan ee aad wakhti looga fikiray oo laga dheehan karo muddada shirka oo socday oo laba iyo toban maalmood ah bayaankaa soo baxay dhaqangelintiisa insha allahu tacaala ee waana ka ballanay waxaanu ku bixin doonaa biidni illahi alwaxid ilahad naf iyo maal iyo muruq iyo waxaan awoodnaan ku bixin doonaa insha allah haddii la yidhaahdo dhaqangelintiisana waxay noo tahay insha allahu tacaala kaalinta koowaad ee wax gorgortan ay ka geli mayna insha allahu tacaala waxaana rajaynaynaa biidni illahi alwaxid ilahad in aan sida uu yahay u dhaqangelin insha allah haddii la yidhaahdo ee qof waliba oo reerka ka dhashayna waxaan uga baaqaynaa in bayaankaa uu yahay bayaan ee reerka u ah horumar u ah maarag toosin u ah diingaarsiin iyo wax waliba u ah marka waxaan rajaynaa insha allah taala qof walba maqlo inuu gacanta midigta ku qabto dhagta u raariciyo dal iyo dibad meeshuu joogaanaba anigoo fursaddan ka faa'iidaysanayo insha allahu tacaala waxaan halkan uga baaqayaa dadka ka dhashay beesha gaaljecel ee dal iyo dibad meelay joogaanba in maanta dowladdii xasan sheekh ee riddada ahayd dalkeenna iyo dadkeenna ay u noqdeen targad baabi'inteedii duqaymaheedii aad maqlayseen cirifka xagga jira ee jubba in maaragta lagu laayay ummaddeena iyagoo xoolo dhaqatay aqladooda ku jiro oo xitaa la qabqaban karo sidoo kaleenta meesha uu dhanka nooga dambaysa hadda ay duqaynta iyo dhibka ka dhacaysan ay tahay degmada buqa qable ee reer masaakiin ah ee gurigooda joogay ay ku duqeeyeen shaway duqeeyeen gamboolay weerareen mukayley weerareen ceeldeero barsanay weerareen inta wax ay baabi'in iyo xasuuq u geysanayeen bulshada iyo goobihii maaragtay waxbarashada ama guryihii qabaa'ilka qabiilka u lahaa inay target garaystaan anigoo ka faa'iidaysanaya waxaan leeyahay marka haddii dadka ma ogtahay riddada ah ee dalk dadkiina baabi'inaya dalkiina baabi'in idinkana dowladda aad ka dhigataan yaa dowladda aad ugu dhiganaysaan waa su'aal umadan isweydiin ee dowladdan xasan sheekh dadkeen horey ugu duushay dhowr sano ka hor markii xukunka oo qabtayna baabi'in iyo barakicin iyo inuu ceelishii ka baabi'iyo isbitaaladii ka baabi'iyo oo bilaabay hadda oo socodkiisii iyo nihaayadiisa la joogo oo xukunkii gabagaba ka yahayna wuxuu wadaa ma aragtaa in dadkeennii baabi'iyo oo xusuuq u geysta marka qof waliba oo aqoon-yahan leh oo ganacsado leh oo caqli iyo garasho iyo garaadle waxaan leeyahay qadiidaas inaad ka dhidhijisaan insha allahu tacaala waa tahay dhegeystayaal weli tabinteeni tooska aynu kaguda jirnaa ee kulankan muhiimadda gaarkaa leh ee maanta kusoo gabagaboobay wilaayada hiiraan una dhexeeyey xarakada mujaadinta al-shabaab iyo beesha ansaarta ee gaaljecel nabadoon axmed dudey wuxuu ka mid yahay nabadoonadii waxgaradka beesha gaaljecel nabadoon marka hore soo dhowow adiga ka wilaaye ahaan gobolkee ka timid جزاكم الله خير إلهي يا مهدلة بعد الله حركة الشباب المجاهدين أما هاد مدن وشركة بلاران وقبطي mogtahay qabiilka gaaljecel samow aniga waxaan ahay nabadoonyaha gaaljecel nabadoonka midde waxaan ku noolahay degmada gamboole walaayada shabeellaha dhaxa wallaahi sharka maanta meeshaan yeella alxamdulilaah ilaahayaa ku mahadsan oo laba iyo toban maalmood socday looga hadlay danaha islaamka danaha guud danaha cidda ilaahay ayaa mahadle ee, sida u wanaagsana u yeelaa waa gartay nabadoona marka ee, qodobo dhowr ah baa kulankaa lagu lifaaqay oo bayaan baa soo saarteen horta bayaankaasi ka baal ahaan ma dhaqan gelinaysaa wax badanaan soo saaray oo bayaankaas hadda lagu akhriyay beel ahaan waxaan u qaadanay si ilaahay dartiisa inaan dhaqan gelinno oo islaamkana aan ku koryaalla naftayna iyo dantayna iyo diintayna aan ku qabsanno ku dhaqanka shareecada islaamka anaan maogtahay beesha gaaljecel iyo la xarigada aan isu kaashanna si ilaahay dartiisa ummadaynana aan ka saaray jahliga oo kitaabka ilaahay aan ugu baaqno wax badanaa meesha looga hadlay kuwa murtadiinta aan ugu baaqno oo lunsan oo la marya habaabay shareecada islaamka waa tahay ee, weli tabintayni ayaan kuda jirnaa gaar ahaan doorkii nuqabada iyo waxgaradka beesha gaaljecel ee kulankan soo xadiray iyadoo ay xusuun mudan tahay in beeshu ay ka kala timid wilaayaad dhowr ah sida hiiraan shabeellada hoose shabeelle dhexe ilaa iyo baay oo wilaayaadka beeshu ay degtay ay ka mid tahay iyadoona halkan kulankan bayaan laga soo saaray naqiib maxamed cumar wuxuu ka mid yahay nabadoonadii waxgaradka beesha gaaljecel naqiib ugu horeyntii kusoo dhawaadaad saamiil andalus jasakallahu khayr walaal waa ku dhowaah waan gartay adiga marka hore nabadoona wilaayada ka socda walaadan ka socda waxa weeye dhashada dhexe gaar ahaan degmada gamboole ayay kulanka maanta ka soo dhamaaday ka hor kulanka maanta kusoo dhammaaday khayr buraaqo kusoo dhammaaday annagoo ka tashanayna aayahayna iyo diintayna dalkaan ka tashanayna aan shirnay waxaana kusoo dhammaaday si gabagaba ah ilahayna waa noo kaalmay waxaan u tashanayna insha allahu tacaala inaan si cadowga ilaah iskaga dufaacno ee, maaragtay aan dadkaan diintaan ugu dufaacno waa tahay iminkana waxaan soo dhaweynayaa nabadoon ibraahim hood oo ka mid yahay nabadoonadii waxgaradka beesha gaaljecel nabadoon ugu horeynta kusoo dhawaadaad saamiil andalus anigoo ah ibraahim aadan naqiib ibraahim furad anigoo ah ka tirsan beesha reer gaaljecel oo baay anigoo u soo baxay shirka weynaha oo gaaljecel iyo xarikada u dhexeeyo oo gobolka hiiraan anoo u soo safray maantana ku sugan shirka gebagabadiisa shirkaas oo ah kulan diimeed iyo wixii ka jira beesha iyo xarikada siday wax usula qabsan lahaayeen waan gartay ee, nabadoono sida muuqana kulankan maanta beesha gaaljecel ma u kala hadna waa lawada yimid walaayaadka laga yimid xarakadii mufdi iyo mas-uuliyiin bay soo dirtay oo xarakada wakiilka ah halkaana lagu lafaguri qodobo dhowr ah qadayaad fara badan laisla seexday qodobada aad ahmiyadda saarteen maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah qabiilada soomaaliyeed oo deriska ah ayaa ka mid ah annaga waxaan lagu soo gorfeeyey ee deegaankaas wixii ka jira deris wanaag ah oo xirfiga aan nahay in wanaag aan ku soo dhoweyno wax aan la qabsanno ayagana wixii naga gala ay nala qabsadaan ayaan diyaar u nahay xarikada iyo annaga aan isla meel dhignoon isla gorfeynay waa tahay weli tabinteena tooskayna kuwada jirnaa iminkana waxaan soo dhaweynayaa bayaankii ayaa la akhrinayaa bal hal mar bayaanka aan wada dhegaysana insha alla بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وجاد بيان تاريخ مركي أي أهات شن يتمنكي بشي كروبات كن أفر بغل فرطن إسجاده الجرادة وهو كولا أغفر مي حركة شباب المجاهدين إيو باشا قال جعل ولاية الإسلامية إيه هيران كولا كاس وأي بربر سعودتي دورة دينية سعودين مدو الله يتمنى الموضة ayaa waxaa ka soo baxay bayaankan soo socda kow waxaa laisla qaat in beesha gaaljecel olamadeeda iyo waxgaradkeeda adkeeyaan ku dhaqanka shareecada islaamka gaarsiiyaan dadkooda iyo deegaanadooda namber laba beeshu waxay isla garatay in ay xoojiso garbistaagga jihaadka iyo mujaahidiinta ayna u hurto naf iyo maal beeshu waxay ka dhiidhinaysaa kana dagaalamaysaa cadowga weerarka ku ah diinkooda naftooda hantidooda dhulkooda iyo sharafkooda waxayna qaadanaysaa kaalinteeda difaaca nabar afar waxaa liisla qaatay in ay beeshu ka soo jignaato dhagaraha cadowga islamarkaana aysan saameyn ku yeelanin siyaasaadka maamulkooda ridada ah nabar shan beeshu waxay caddaynaysaa in ay beri ka tahay mufsidiinta macaawusleyda ah si dhab ahna ay ula dagaalamayso iyadoo la qaadanayo tallaabooyinkan ku habboon nabar lix beeshu waxay qaadatay xoojinta dacwada ka socota deegaanadeeda nabar toddobo beeshu waxay si buuxdo u caddaynaysaa in ay lama taabtaan tahay wadajirkeeda iyo midnimadeeda ku dhisan dhalashada iyo diinta nabar sideed beeshu waxay qaadatay in ay si buuxda u ilaaliso kana hortegayso baabi'inta dhirta iyo xaalufinta beecada nambar sagaal beeshu waxay diidan tahay kana hortegaysaa daroogada dhibaatada baacan ku haysato dhallinyaradeeda iyo deegaanadeeda nambar toban beeshu waxay baaq toobadkeenna u diraysaa dhallinyaradeeda ka dhalatay ee la marin habaabiyey kuna jirta safka cadowga alle nambar kow iyo toban beeshu waxay qaadatay dadkeedana ugu baaqaysaa in ay kula noolaato beelaha kale ee walaalaha ah diris wanaag wabilaahi tawfiiq توحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ضلوعا waa tahay ee weli tobintiini tooska ayaan ku guda jirnaa gaar ahaan ee qaybtii nabaddoonada beesha gaaljecel halkan aan kula kulmaynay iyadoona xaalfadda iyo munaasabadda weli ay socoto oo kelimaadka ayaa iminka soconayo iyadoona sidoo kale andus ay si gaar u qaabilayso wufuuddii xarakada ka socday iyo nabaddoonadii waxgaradka beesha gaaljecel ee kulanka halkan ku soo dhammaaday ka qayb qaatay iyadoona shan iyo toban maalin ku dhowaad halkan la wada fadhiyey qodobana la lafa guri ugu dambeyntiina laga soo saaray biyaan koo iyo toban qodob ku qoran nabadoon aadan cumar wuxuu ka mid yahay nabadoonada iyo waxgaradka beesha gaaljecel nabadoon ugu horreynta kusoo dhawo idaacadda samuel andalus awalan alle subxaana wa tacaala ayaa mahad iskale allihii anagoo jirin naga dhigay wax jiro naga dhigay muslimiin na siiyey nimcooyinkiisa faraha badan leh oo dhammaad iyo bilow midna aan lahayn oo ay ka mid tahay nicmatul islaam waliimaan allahaas ayaa mahad iskale intaas kadib meeshaan maalmahan waxaa ka socday shir ballaaran oo ay noo qalqaalisay xarakada shabaabul mujaahidiin ay noo qalqaalisay annagoo ah beelweynta gaaljecel saransoor kulankaasna waxaa socday in ku dhadhow muddo shan iyo toban maalmood ku dhadhow ayaa socday ilaahay falligiis wax badanna waa ka faa'iidnay waxaa iskugu jiray wada hadal oo dan adduunyo iyo dan aan qaraba saamaynayso dooro diini ah ku jirtay dhaqamka reerkaa ku jiray diinta alla kor u qaadadeeda ku jirtay wax badanaa runta ayaa laga macaashay meeshaan markaan imaadaynay iyo maantao alxamdulilah afar iyo toban maalmood aan joogno wax badan ayaa iska kayin bedelay ilaahay falligiis mahaddaas allah iskale uma xarakada ayaa iskale hawshaas nusoo ta'kiidisay intaas kadib waxyaabaha hadda aan ka faa'iidno qodobada waa badan yihiin waa dad badanaa islale hamgeen iska soo gaabiyo waxaa ka mid ah qodobka la yidhaaha daroogada oo wadanka soomaaliyeed si guud dhibaato ugu haysa da'yarta dhibaato ugu haysa si gaar ahaaneed wadanka reer gaaljecel ay ku nool yihiin ilaa iyo shan gobol ayaa layskaga yimid waxyaabaha layska warsaday waxaa ka mid ahay qodobka daroogada daroogadaas waxaan ka ballannay ilaahay idinkiis inaan u istaagno nabadoon iyo waxgarad alxamdulilaahi intaan leennahay aan u istaagno aan iska beri yeelno wixii ku shaqale ama beeciye ama cuno ilaahay falligiis ilaahay inaan u tala saaranno qof allaale qofkii gacanta ku dhacana erge iyo shafeeca iyo ka dabatag midna aslahaanan dowladda islaamka ay la xisaabtanta intaas ayaan ugu ballannay ilaahay ha noo suurogeliyo jazaakala khair nabadoon aad u mahadsan tahay welina tobintiin tooska ayaan ku guda jirnaa iyo kulankan ballaaran ee kusoo gabagabooy wilaayada hiiraan una dhexeeyey hogaanka xarakada shabaab almujaahidiin iyo sidoo kale hogaanka dhaqanka iyo waxgaradka beesha gaajecel oo ka kala yimid wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya waa tahay weli tobintii tooska ayaan kuguda jirnaa oon si toos idagala soo hadlayna goobtan uu ku soo dhammaaday kulan ku dhowaad shan iyo toban maalmood u socday xarakada shabaab almujaahidiin iyo beesha gaaljecel iyadoona kulankan laga soo saaray bayaan ka kooban koo iyo toban qodob macali cusmaan wuxuu ka mid yahay nabadoonada iyo waxgaradka beesha gaaljecel nabadoon ugu horeyntii adiga gobolkaad ka socotay iyo kulankan muddada idiin socday anigoo ah beesha reer gaaljecel ee kulan beryahan u socday beesha reer gaaljecel iyo xarakatu shabaabul mujaahidiin shan iyo tobankii bishii koowaad kun afar boqol afartan iyo sideed maanta uu ku soo gabagaboobay labaatan iyo sideeddii bisha muxaram sanadka bisha koowaad kun afar boqol afartan iyo sideed xarakada iyo beesha reer gaaljecel waxay isla gaareen kulankan kan ah waxay ugu yeerayeen beesha reer gaaljecel inay ugu yeerto dhammaan kuwa la habaabiyey oo towbadda laga dhumiyey oo diintooda laga habaabiyey inay towbad keenaan ilaahay subxaana wa tacaala uu towbad keenaan ilaahay wuxuu leeyahay watuubuu ilallaahi jamiican towbadda ilaahay dhammaantiin u towbad keena nin hadda maanta qof loo khaas yeelay oo gooni loogu yeelay ma jira dhammaan muslimiinta ayay dhex taallaa waxaan ugu digaynaa kuwa la habaabiyey oo xildhibaanada ugu weyn yihiin daahir amiin jasaw uu ugu weyn yahay beesha reer gaal jecella waxaan ugu baaqaynaa inay towbad keenaan ilaahay ay ka baqaan towbadda dhabtee ay qaataan maanta insha allahu tacaala towbadda waa furan tahay hadday towbad keenaan cid qashqashaadaysa iyo cid dilaysa iyo cid la hadlaysa ma jirto diinteennana waa diin bayaana cid maanta martika ah ma jirto nin walba muslimiin ahay u furan tahay nin soogal iyo ka baxlalee ma jirto laakiin waxaan isku leenahay inaan isku boorrinno waxaan leenahay markaynay soo galaan ay maaragtay toobad keenaan ee, kuwa macawisleyda oo beesha reer gaaljecel ka dhashay maanta fursad ayaad haysatiin kulanka beesha gaaljecel ayaa idin taagan inaad toobad keentiin idinkoo ladin la hadlaynin oo ladin qashqashaadaynin oo toobad ladin- ladin qabanayo biri danahiinna guud qabsanayo midiinna qaas qabsanayo reerkiinna iyo xoolihiinna dhaqaalaysanayo ganacsigiinna hore u wadanayo intaas waxaan ku soo dhawaynaynaa damaanad qaadnay waa damaanad qaadnay inay soo toobad keenaan inaan ka ergeyno waa damaanad qaadnay naqiib aad umaadsantahay jazaak allah khair waa tahay weli tubintiina tooska ayaan kuda jirnaa gaar ahaan qaybtii eh, nabadoonada iyo waxgaradka beesha gaaljecel iminka aan soo dhaweeya nabadoon nabadoon macalin xasan maxamed daar nabadoon bal kulankan iyo duurka kulheedan ka waran بسم الله الحمد لله رب العالمين بنستعين على امور الدين والدنيا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم kulankan waxaa isku saabsanaa insha allahu tacaala beesha reer gaaljecel oo ka kala imaaday eh, kow iyo tobanka goolaaye xarakada maamusho iyo xarakada guud ah, insha allahu tacaala isugu imaaday Eh, insha allahu tacaala waxay ka wada hadlayeen shan iyo toban maalmood dooro ku saabsan dooro diini ah iyo shir wadatashi ah oo ku saabsan barnaamijkii islaamnimada iyo diinta si loo xoojin lahay beeshana wixii ka qaldan ama ay tabanaysin in u wanaajiyeen xaaladoosi ka ahay in u wanaajiyeen insha allahu tacaala oo la isku afgartay wixii qaldanaa iyo wixii laga tabanay iyo wixii wanaaga laga rabi iyo wixii horumarin insha allahu tacaala waa isku afgarteen wanaaga shirku soo dhammaaday insha allahu tacaala intaas waa asalamu calaykum waraxmatullahi waankat marka qodobo baad ka hadasheen ama bayaanka qayb uu ka hay qodobadaas maxaa nooga xuska qodobadan ka hadal waxaa kamid ahay barnaamijka dhirta kamid ah xaalufinta deegaanka kamid ahay insha allahu tacaala waxaa lagu isku afgartay ama lagu heshiiyey xarakadii iyo beesha ay ku heshiiyeen in la joojiye sideedaba barnaamijka dhi- xaalufinta dhirta iyo baabi'inta deegaanka in la joojiyey wixii saacadan ka bacdi la dulqaadanayna barnaamijkaasna waxaa ka dambeeya waxaa lagu yiri waxaa waayeen isku afgaran ama awalba ogeen in ay ka dambaysa gaalada iyo gaala raacyada insha allah taala waxa dhirta baabi'ina oo dadka xaalufina oo dadka isku dira oo dhirta iyo deegaanada ina baabi'i raba oo barnaamijyahaas wada inay yihiin gaalada iyo gaala raacya lasku afgartay insha allahu tacaala wixii saacadan ka bacdi insha allah taala in la iska celiyo oo dhurkaas la badbaadiye ee soomaalida islaamka ma ogolo in dhirta la baabiyo ama deegaanada laga- la barakiciyo insha allah taala intaasaan isku afgaran waankat nabadoon adoo mahadsan waxaa xusid mudan dadkan inta badan dhirta goynaya nabadooni ku tashteen oo hadhowgal ka ergeey haddaad nabadooninta hadda maxaa leediin insha allahu tacaala waxaa saacadan ka bacdina is afgaran aniga xarakada shabaat almujaahidiin iyo beesha reer gaaljecel waxaa isku afgaratay in qof daba oo dhir goyna ama tiir ha goya ama dhuxul ha jare ama qorya ha gaade insha allahu tacaala in laga soo ergeynayna ee caqaaqibkii iyo dhibaatadaas kala kulmana markaan u deyni kadib insha allahu tacaala in erge iyo barnaamij iyo naseexe ay u dhammaataba nabadoonada waa nas- soo naseexayna wixii saacadan ka bacdi insha allah tacaala barnaamijka waa go'oy ergana ma jirta توحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة waa tahay weli waxaan kuda jirnaa barnaamijkeeni iyo tibinta tooska ah iyo kulankan ballaaran halkan ku soo dhammaaday oo ay martigelisay wilaaya islaamiga hiiraan islamarkaana dhex maray beesha gaaljecel iyo xarakada shabaabul mujaahidiin naqiib cabdirashiid wuxuu ka mid yahay naqiibada iyo nabadoonnada waxgaradka beesha gaaljecel bal nabadda ugu horreynta adoo mahadsan bal marka hore gobolka adiga ka socota Ee, waxaan ka socdaa walaayada islaamiga ee hiiraan waan gartay ka waran kulanka maanta halkan ugu soo dhammaaday xarakada iyo beesha ka waran maasha allah waa kulan maaragtay marla arag ah kulankan oo kale weli beesha iyo xarakada maysan dhex marin marka ilaaha ku mahadsan waxaa laisla gorfeeyey qodobo muhiim ah marka insha allahu si nabad ahna ilaah baa noogu soo dhameeyey marka alxamdulilah wax dhibaataya ma jiraan waan gartay marka dhowr qodob baa halkan looga hadlay oo looga niqaashay qodobada ugu muhiimsan maxaa ka mid ah Ee, qodobada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah mataqaanaa een, duulaanka horarka ah ee maaragtay cadowga uu ku wada ee, dhulkeenna sida aad la socoto een, habeen dhexdaas eh iyo isbuucyadan gudahoodba waxaa socday duqaymo oo waxawshnimo ee tusaale haddaan soo qaadano degmada een, boqa qable ee in ka badan toban gantaal ayuu cadow ku dhuftay Ee, intaasna waxay beegsanayeen guryaha shacabka uu degan yahay oo mataqaanaa birimageydada ah Ee, dhaawac fara badan bay noo geysteen sidoo kale waxay mataqaanaa duulaan qaawan ku soo qaadeen degmada gamboole meeshaas waxay ku baabi'iyeen iskuul ciyaal maaragtay ay wax ku bartaan iyo mataqaanaa een, goobihii caafimaadka oo mataqaanaa bulshada ay laheyd Een, marka insha allahu dhibaatada uu nagu haya cadowga iyo sidii aan uga hortegi lahayn marka waxaan u aragnaa cadowga mataqaanaa in anaga danaheenna si gaar u baagsanayo annagana marka waxaa naga go-an in aan difaacno cirdigeenna iyo sharafteenna iyo mataqaanaa dhulkeenna intaba cadowga aan ka difaacno
waa tahay dhegeystayaal waxaan weli kuda jirnaa tabintiinii tooska aheed oo ay idinkugu soo gudbinaynay munaasabad ballaaran oo gabagaba u aheed kulan maalmo socday oo u dhexeeyey beesha gaaljecel iyo xarakada shabaab mujaahidiin kaasi oo kusoo gabagaboobay wilaayada hiiraan naqiib macali aadan kaabeer wuxuu ka mid yahay nabadoonadii waxgaradka beesha gaaljecel naqiib ugu horreynta kusoo dhawaada saamiil andalus walaayada aan ka socdan waa gobolka shabeellaha hoose waxaan rabaa inaan caddeeyo mowqifkeyda ugu aadan amni darrada ee khalkhalka murtadiinta ee ku wadaan geeska soomaaliya gaar ahaan haddii ilahay kaa diidan ee gobolka hadda aan ka tirsanahay oo kaleeto shabeellaha hoose waxaan leenahay haddii ilahay kaa diidan nimankaas ama ha naga dhashaano murtadiinta naga dhalatay ha noqoto oo xildhibaan iyo adduunya sheeganay ha noqoto ama kuwa macawisleyda loo yaqaano aslanba bara aan ka qaadanay inaa buraau minkum wa mima tacbuduuna min duuni illah idin leena kafarna bikum wa badaa baynana wa baynakum alcadaawa yaa naga dhexayso sidaas daraaddeed mowqif aan idinku taageerno oon idinku soo dhawaysano oo idinku jeclaano oo diin ah haba yaraatee hal daqiiqa iyo hal sitan idinkuma jirto waxaad aragtiin haddii ilahay kaa diidan kuwaan joogo oo haddii ilahay beesha ka tirsan waxaan leenahay ka soo baxa shafka murtadiinka islaamka soo ajiiba toobada ilaahay u tooba keena waxaas ka baxa waxaad ku daynaysan hoggaanka adin ahna waa ujeedino maanta dalna adiima haayo diin adiima haayo dalkii waa adinka gaday hebelan hebelan soo ulahay dadkii shalay laga celinaya xataa siyaad bar dalkii wixii iska celin jiray iyo ma aragtay yaa wadaninimadiisa siyaad bar xataa waa laga waysan yahayo dalka in la qaybiyey dadkii shalay siyaad uu ka ilaalinay siyaad garanaysaan hadii ay dadkii shalay siyaad ka ilaalinay ina maanta hadii ay ka dalka loo gacan geliyay war waxaas waxa daba socotaan inhum ilaa kal ancaam way ka daryihiin kal ancaam way ka balhum adal niman sidaas ina daba joogtaan anukun adnugu matashaana tira gaal jeclaana anaga hadii ay ka xildhibaan waxaas hala qabta markii nala burburinayeen ama dhibaato nagu sameynay aad idhaa ka fiirteen sax ma adinku ma rumaynayno adinka mana qaadanayno mana adinku taageeri doono waxaan leenahay haddii soo hanuuna ummaddan haddii ay ka burburka aad ku wadaan oo deegaankaan aad ku barbarsiin haddayna casnimo adii hayn soomaalida kale markii la gala soomaalida kale markii qolooyinka ay tagaan waxaa waa ugolyihin dugsiyadooda iyo meelahooda dilaykaad caamka waa ugolyihin waa u dhaafaan laakiin annaga markay noola amaado in haddii lahakaa diida dugsidaynu qur-aankii meelihii wax lagu baranayay haddii lahakaa diida muslimiintii dhaqaalahoodii iyo dukaamakoodii maristooda in la laaya sax maa aad ku fiirsatiin oo idinka nooloo qabata maanta laydinku soo gabado oo nin gaaljaclaha igeey nin gaaljaclaha i wada leh waxaan qaadanayna ma aha mana idinku taageeri mana idinku taageerayna mana idinku mana idinku taageeri doono diin islaamka meel uu qoran tahay lama hayo waladayuusnimo iska dhaafa nolol hadaad magac hadaad raadinaysaan laba waxaad u dagaalantiin magac hadaad raadinaysaan iyo haddii lahakaa amaad maal heshiin maal qaaruun wixii isku dhacay iyo meesha u dambaysa ogsoon maal in la raadsado oo magac lagu bixiyo qaaruun ugu fiirsado u qoosqaata magac in la raadinayo fircoon waxay u dambeeya ogsoontihiin
فلا عصبة تستبيح الحياة waa tahay weli ee qaybaheeni dhexe ee tibinta tooska aynu kuda jirnaa iminkana aan soo dhaweyna wadoon ibraahim cabdi oo ka mid ah waxgaradka beesha gaaljeel bal ugu horantii adiga wilaayada ka socotaa ana walaaya shabeelle dhexan ka socdaa ayay kulanka halkaa kusoo dhammaaday ka waran kulanka alxamdulilah waa beelweyn gaajeel waa kulantay kulan farxad lah ka dhacay as hogaaminaya ogaaskana odkaas xogseen nabadoonaha ay ku jiraan kulan farxad lah ka dhacay waan gartay qodobada waxaa ka mid ah lahay midnimada beesha in la ilaaliyo midnimada beesha in la ilaaliyo nin walba nabadoonkiisa aska dambeeya midnimada beesha la ilaaliyo alxamdulilah ogaaska asguud noo yahay midnimadaasaan allah shalaa aan ku dhimanayna anugu beeshana waxaa uu baaqaynaa nabadgelyo kitaabkana aan ilaalino kitaabkan aan difaacno ilmaha macawisleyda iyo jiniga ku jiraan tooba keenaana ilmahaas waxaan rabnaa inaa alxamdulilah ilaahay idankiisa ummaddan ummadoodii waay ay tooba keenaan waxay ku dhex jiraan iyo qashanka ay ka dhex baxaan waa tahay iminkan aan soo dhaweeye naqiib axmed maxamed kulmiya naqiib axmed wamber waa ka mid yahay nabadoonada iyo waxgaradka beesha gaajecel bal naqiib ugureynta adiga wilaayada ka socotaa ani beesha bartana ka socdaa waxaan gaar u dayn gobolka joor joor shabeelle laxay ay kulankan bal ka waran kulankan waa kulan gaaljecel aas ku qabtay meeshan asaga iyo xarakada guud ay ku kulmeen meeshaas waxaa laiskugu yimid diinta in la qaato waana isla qaadanay ilaa banaadir joohar hiiraan buur baydhabo inta ka dhexaysa intaas waxaan isla qaadanay in diinta u halgarno cadowga ilaahey aan diinta ka difaacno ilmaha la qalday ilaahooda u tooba keenaana ilaahooda u dabka keenaana gaal jecel mey iyo magaalo meeshaas joogo yaa waxaad qaatay in naf iyo maalbo kitaabka asgarab joogso waa tahay iminkan aan soo dhaweeyey nabadoon ibraahim nuux oo ka mid ah waxgaradka beesha gaaljeel bal nabadoon adiga marka hore beesha dhowr gobol bay ka imaatay adiga gobolkee ka socda maxamudow waxaan ka socda aniga horta gobolada afar gobol beel degta ayaan nabadoon u ahay hadda laakiin deegaanahaan gobolka hiiraan walaayada islaamiga hiiraan ayaan deganahay insha allahu tacaala waana ku mahadsantaa inay soo dhaweyso waan gartay kulankan oo xarakadii beesha dhex maray bayaan baa laga soo saaray haddaad tihiin beesha gaajeel waxgaradkeeda hoggaankeedii bayaankaas ka war insha allahu tacaala maxamudow horta bayaan waxaa laga soo saaray ka kooban kow iyo toban qodob insha allahu tacaala bayaankaas sidiisa si musallama aan dhammaan insha allahu tacala inaan u fulina aan balla qaadnay iyo akmalin dhammaantiis insha allahu tacaala qodob qodob ayaan u dul istaagi doonaa haddii ay tahay in dhallintii daroogada laga reebo haddii ay tahay insha allahu tacaala macaawsleydii inaan dabar jarno haddii ay tahay jihaadkii inaan sidii hore si kasii fiican aan u garab istaagno haddii ay ahaan lahayd inaan midnimadii beesha aan ku dadaalno haddii ay ahaan lahayd qodobka ugu muhiimsan ee beryahan shaqaaqaadkiisa iyo khilaafaadkiisa uu taagan yahay deriska haddii aan nabadgelin lahayn insha allahu tacaala cid kasta oo reerka deris la ah insha allahu tacaala waxaan isku dayna inaan gogol u dhigno oo midnimo iyo maaragtay barwaaqo ay gaarto markii beelaha soomaaliyeed ay si midnimada u midoobaanna jihaadka insha allahu tacaala wuxuu noqon doonaa mid karaar qaato oo sida maanta uu yahay jihaadka baraga afrika mid kasii fiican uu noqdo qodobada bayaanka insha allahu tacaala mid mid ayaan dul istaagi doonaa inaan fulin ilaahay idinkiisa waa ku rajoweyna anoo ku hadlaya afka insha allahu tacaala beesha meesha ku shiraysa iyo xarakada shabaal mujaahidiin kulankaanoo kulan khayr oo khayr badan waxaa laga niqaashay iyo qodobada maarata laga niqaashay iyo midnimada beesha isla garatay wax weyn ah aad iyo aad ayaan bayaanka fuli doonaa insha allahu tacaala waxaa kaloon ku darayaa maxamuudow insha allahu tacaala dulaanka maaragtay bangaraf qolada la yidhaahda si gaara bay reerka dhib u hayaan xasan baana soo dira kolba xasan iyo reerka waxbaa ka dhexeeya malaynayaa waxyaaba markaad fiiriso soomaalida kale ee ay la qabina beesha galjal ee xasan ka tabanaysaa hadda jubbada hoose dad baan nooga laayay degmada buu aqbalana dad baa iga sheeg maartay oo abriyaa oo waxba galabsan ayaa nooga laayay marka insha allahu tacaala ummadda soomaaliyeed ama beelweynta gaaljecel dadkeeda dal iyo dibad jooga waxaan u sheegaynaa xasan iyo wuxuu wata in ay duulaan ugu yihiin goobihii caamkay kusoo duuleen dadkii duqowdii iyo culimmadii hadda ka hore meel durduro la yirahda waxaa noogala jira sheekh iyo cidda sheekh ibraahim baa la yirahdaa waa muctarif waa la wada ogyahay kas bay u dileen si kas ah weligii shabaab ma noqonin ma uusan arkin cabdimudalib waad og tahay oo maaragtay degmad buu aqbalay waa maskiinu iska haay sideed qofood oo iga sheeg maaragtay jubbada hoose lagu dilay kismaayo agteeda lagu dilay masaakiin qoys dhan oo soo ururay qoladaas marka insha allahu tacala waxay nugu wadaan duulaan reer gaal jecel marka dhammaan wuxuu ugu baaqaya insha allahu tacaala inay hubki qaataan oo ay si dhaba uga hor tagaan annaga waxaan nahay qabiil kacay kuna kacay dowladda xasan sheekh waa tahay weli timinteena tooskan kuda jirna iminka aan soo dhaweeya naqiib aadan geelle oo ah naqiibka beesha gaaljecel ee wilaayada shabeellada hoose bal naqiib kulankan maanta ku soo dhammaaday hiiraan ee u dhexay beesha gaaljecel iyo xarakada ka waran jazaak allahu khayr barnaamijkaas aad iyo aad aan u soo dhaweynaynaa waana ku faraxsannahay runtii kulamo badana xarakada iyo ama beelaha aan gala jirna xaflad xafladahan ka duwan runtii xafladana xafladihii hore wax badan ay iga duwan tahay wax badan oo والله فرحديد ما انت لما سو كوبي كرا وعن كسعود ولاية الإسلامية شبل الخوسي سفر كانت وحن كسو سفري تجمد كوني برو ترى وحركة باش ولا حياة جري نظامات بدنا جري حول بدنا جري وكل ما بدن ما شاء الله رمي بالشدة ودقن كوساب سنة الدنيا آخر كوساب سنة aan meesha ka faa'iidna alxamdulilah aad iyo aad bay xarakadii noo soo dhaweysay guddigii abu cubayda uu noo soo diray ilaahay nimcadiis wax badan wixii aan sugaynay ama cusgayn oo ahay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa nowala jawaabay horta bacdillah xarakada waan ugu mahadcelinayna arrinkaas dhibaatadan hadda colaadaha muslimiinta oo qaraabada muslimiinta oo isla degan colaadaha maalin kasta ka taagan iyo dhul xeridda intaana iskale inta dhibaatadaas dhan wax ridada ka dambaysa waayo ummaddii marka annaga hadda dad badan oo ogaay waa jir laakiin hadda maanta beeshii boqol qof camal shirkan soo qayb gashay oo ogaaska ugu sarreeya iyo noqobo oo walaayaadka afar gobol ka socota iyo dhammaan dhaqanadii reerka oo dhan waxaan isla fahanay isla qaadanay anaga aslanba annaga reer gaaljal haddii nahay baab ridde iyo siyaasad murtadba inay dan nooga jirin oo ay tahay gaalnimo oo aan dacwadoodana wax xukun tegin aan afaarahoodana gelin oo wax dan oo annaga ay naga qosayba ay jirin annaga haddii aan maanta beeshii gaaljal ansaarteed aan nahay aslama dowlad aan mujaahidiinta aan ahayn ma lihinba abu cubayda amiirkayna ah maanta meeshaan laba xisbiyaa ka jirta xisbu shaydaan iyo xisbullaahi annaga xisbullaahi baan nahay annaga hadda maalintii walaayaadkan abowzuweer allah shahaadiiska aqbalee beecdikooda beesha la gashay dhexdan haddii dad tahay haddii ganacsi tahay haddii deegaameen ay tahay haddii ay xoolihiiba tahay ilaaha noo barakeey intaas waxaan ku helnay mujaahidiintii iyo diintii aan u hoggaansanay waa tahay dhegeystayaal gudaha halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa tobintiina tooskaadadii kugu soo gudbinaynay kulan ballaaran oo kusoo gabagaboobay halkaanu ku sugannahay oo ka tirsan wilaayada hiiraan kulankan wuxuu u dhexeeyey xarakada shabaabul mujaahidiin iyo sidoo kale beesha gaaljecel iyadoona kulankan inta u socday qodobo fara badan isla falaqeeyey iyadoona intii maalmood halkan la fadhiinay qodobo fara badan isla falaqeeyey ugu dhambayntiin laga soo saaray bayaan ka kooban koo iyo toban qodob waad horey u dhegeysateen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wajihaadakum waarak aad buu u mahadsan yahay maxamuud sheekh axmed tuushow ayuu kaasi ahaa guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii raadraaca toddobaadka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga inta barnaamijkan midkiisa xiga ayaa inoo ballanahay inshaa allah inta ka horaysa waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu